waa ku dhawahay radio kismaayo magaceygu waa fartuun cabdulaahi aadan waxaan ka mid ahay haween ka ganacsada sambuuska waxaan bilaabay sambuuskan laba sano ka horo intaasaa ka shaqaynayay sida kalsoonkii camal sambuusahan meelaha lama fadhiisano fooliyada sida fooliyadaan bixinaa oo dadka aan fooliyada u bixinaa mararka qaar iska mashquulsanaa jirta oo fooliyada ku keysanayo ku dhahayo fooliyada iyo bixi soo diyaarsan kaa qaadanaya marka fooliyadaasaan bixinaa waqtiyada horena oo aan soonka jirinna waxaan waqtiyada hore soonka aan jirinna meelaha iskuulada goobaha ay dadka heelboosyada sida buskudka meelaha laga qaqaato yacni bubuuxa camal meelaha si sifa noogala gata halkaas ayaan ku ganacsan jirnay fa aan ugu maarayno nolosheena lix caruur ayaan noloshooda ka maareeyaa oo aabbahood u joogin oo agoomo ah lixdaas caruura aan ku maareeyaa marka way iska dhib way iska dhib badan tahay noloshaani laakiin waa iska shaqaystaa adoo fadh intaa intaa iska fadhin lahayd shaqada ayaa wanaagsan marka waan iska shaqaystaa sambuuskaas marar qaar wuu soo baxaa marar qaarna ma soo baxa marka soo bixin alxamdulilah caruuraa joogta caruurtaasaa iska siisanaa oo way iska cunaan marka aan maalintaas camal nagu soo baarto maalmaha kaloo noo soo baxaan aan lacagtii shalay oo diinta aheyd aan ku maaraynaa faa'iidada aan ka heli lahayni lacagtii oo nagu dhuntay yacni sambuuska nagu baaray aan ku bixinaa sidaas awgeed ayaan nolosheedana iskaga maaraynaa marka waan iska waan iskaga maaraynaa waan iska korsanaa caruurteena waan la daala dhacnaa waa waqtiyo kuleel waaye hadsoonaa la maraaya waa waqtiyo roob roobna noomi imaad oo kuleel saa'ida magaalada ka jira sidaa wada ogtoon oo faa'iida intaa ka hesha iska daaya lafihiisa oo mararka qaar aawaynaysaa wallaahi soonkan iyo soonkii hore soonkii hore ayaa faa'iido badnaay soonkan maya faa'iido fiican kuma haysano laakiin soonkii hore faa'iido badan ayaan ku qabnay oo wax fiican aan ka helayna lacago fiican qudaartii waa la waayey oo qudaarta aaday u kacday sida hadda basasha iyo kabsarta oo kale xitaa basbaaskiya waxaa lagaa siinaa laba xabo ku shilin raqiisuu ahay qudaar sidoo kale lamid iidana raqiisay ahayd laakiin hadda faa'iidada aan heli lahayniba qudaarta iyo raashiinkaa ku maaraynaa marka inta badan waxyaabo qaar waa laga helaa laakiin sida faa'iidada soonkii hore iyo soonkaaniita isku mid ma ahan oo aan inta badan owlaada aan ku korsado caruurteyda aan ku korsado waa sambuusahaasi marka waan gadaa shaqadeyda ugu weyn oo aan qabto waa taas waxaa laga yaabaa hadda aan xanuunsado oo aan jiifo oo aan soo kici waayo inaa caruurteyda dib loo shidan iska joogaan marka nolosheydaa ku maareeya sambuuskaas waqtiyada qaar oo soo ramadaanka aan ihayna aad iyo aad waan ka shaqaysta oo shaqadeyda ugu badan waa meelo qaar anigoo maalinta saddex mar afar meel camal isugu maraayo oo tagaayo kasoo yacni la fariisanaayo ka iibsanaayo marka iskama dhaafno waa ku noqonaa oo wixii haddaa ku khasaarna xitaa maanta ku khasaartee beriha ku noqonin ma isdhahna iyadoon ku khasaarnaa maalin haddaa ku khasaarna maalinta kale ku faa'iideyna bismillaahi raxmaan raxiim magacayga waa caashi cali xasan sambuuska adiga muddo saddex sano hadda sameynayay muddada saddexda sano bishaan rabadaan sanadkan wax hoos u dhac aada u weynaa noogu imaaday marka ani waxa ay hooyo soomaaliyeed oo afar ilmood korsato ilmihiyga ka biilin jiray marka soonkanit soonaha kale uu ka duwan yahay aada iyo aada ugu duwan yahay sababtana kolley waxaa isleeyahay waxaa keenay mashiinada casriga ee dadka guryaha wada dhigteen marka awal faa'iido waxaa ka heli jiray lacag adi toban doolar camal eh hadda waxaa waaye lafihiisaaba iscunaayo sidii hore ma ahan maya bisha rabadaan kama ganacsadi bilaha kale waa ka ganacsadaa oo waa wareejiyaa iskoolada iyo meelaha dadka iskugu imaadaan suuqyada ku wareejiyaa markaaseyto waxaa waaye lugteeda meeshay tagta lee dhigaa oo meelaha dadka u badan yihiin aageyaa sida iskuulaadkao kale aan ku gadgadaa markaaseyto waxaa waaye faa'iidee leedahay badanaa bishaaneeta laakiin hadda sidii hore ma ahan soonka hore faa'iidaduu lahaa waxay tahay lacag fiican aan ka qaban jirnay soonkaasaa ujeeda hadeertaan dad laba qof camal ii fadhido abalna dad badana ii joogi jiray oo iga qaadan jiray xataa dada iga soo dalban jiray dhihi jiray ii samee hadda waxa waaye dalabkii iyo wixii hore sidii horemaha u yaraadeen ka mid eh marka hore gabdho badan oo aan shaqaabuur u sameeyey oo ani ila shaqayn jiray aan markaa wax badan faa'iidi jirna oo isla garabsan jirnay hadeertaan waxaa waaye gabdhihii sidii hore ma ahan nin walba uu kala danaystay marka suuqmadana sababtaa isleeyahay saameyn aada u weyna nagu yeelatay maxaa yeelay annaga dadka gacantooda kusameeyaanahe makiinadna kuma sameeno waxaa uga sokeeya makiinada hilibkaa isticmaalnaa wax kaloo isticmaalmale hoolyada gacanteena ku qasanaa gacanteena ku sameynaa wax walbo gacanteena ku diyaarinaa dadna way iga soo dalbadaanoo inta hadeertaan isku celcelinayo waxay tahay dadka iga soo dalbanaayo aaba isku celcelinayaa adi halka xabo camal aniga waxaa gadaa shan kunaa gadaa dhagaxa ilmaha ugu soo xamaali jiray subaxii oo kale meelaha dhismaha ka socdaan aa u kelihi jiray waxaa waaye tanna waxaa xoogaaga waaye ayadaba inkastoo shaqo yareen shaqaha wax badan ay ku kala duwan yihiin markaa qof ku shaqaynaysa markaa xoogaaga maalanayso labay kala tahay markaa xoogaaga maalanayso waxa adiga rabto haddii faa'iido kaa soo gashana waa alxamdulilah haddii faa'iido kaa soo gelina oo lafahda ay kaaga soo baxaan ilmaha waxay ku cunana aad ka hesho waa alxamdulilah laakiin markaa qof shaqaynaysa subaxii waxaa garanaya inaan baxo leenahay dhismaha ka socda aa aado maalintaasita anu waxba gacanta ku haynin oona soo helin shaqo inaa iska soo noqdo marmar labaatan kun labaatan kun afartan kun aa iska soo helo